magaalooyin ka tirsan dalkan maraykanka ayaa waxaa habeenkii shanaad ka soconaya dibadbaxyo loogu soo horjeedo tacadiyada booliiska ee dadka madow dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka obama ayaa maanta uu talaado ah tegaya oo khudbad ka jeedinaya xus magaalada dallas ee gobolka texas loogu sameynayo shan askarta booliiska ka tirsanayd oo halkaasi nin madowa uu ku dilay haddaba dibadbaxyada socda iyo weli waxaa laga fili karayo ama waxaa la sugayo inuu ka hadlo madaxweyne obama ayaa goor dhoweyd cabdicasiis xuseen cusmaan oo stuudiya ugu helay waxa uu ka wareystay injineer cabdi daahir aaye oo ka mid ah soomaalida muddada badan deganayd
dibadbaxyadu wax weeyaan weli way socdaan magaalooyin kala duduwanna way ku faafeen markii ugu horreysay waxay ahayd maxaa laydhaa dallas iyo dhowr magaalo oo kale laakiin hadda waxaan arkayaa in atlanta ilaa iyo maxaa laydhahaa phoenix iyo magaalooyin kala duduwan ba hadda u socdaan dadka dibadbaxyada samaynayaana waa dad madow oo kasoo horjeeda sida magaranaysa booliisku waa ilo isticmaalaan dadka madow amba baabuurta wada amba waxay dooni ha sameeyaan iyo sida dhibteeda dadka loo laayo dadka madow loo laayo taasi kasoo horjeedaan waxaa jira group la yidhaaho black lives matter macnaheeduna ay tahay ninka madoobey naftiisu qiimay leedahay marka dee af somalilan ku tilmaamo ururkaasoo dhowr sanadood ka hor bilowday ayaa waxyaalahan ka dambeeya oo dadka baraarujinaya waa tahay marka magaalada dallas ee degan tahay iyadu malaha mudaharaadyadu waxay u yaraadeen kadib markii shilkii uu ka dhacay habeenkii khamiista jimcuhu soo gelayay shanta askari lagu dilay baaritaanka booliiska ee ku aadan dilkaasi maxay sheegeen bilays weli weli baaritaanku way socdaan laakiin wixii hore soo baxay intii hore ay sheegeen waxa weeyaan nin keliyuun ahaa ururna ku xidhnayn ayuu ahaa waxayna rabaan booliisku inay helaan atleast haddii inuun helaan cid ka dambaysay amba ku lug lahayd amba la shaqaysanaysa iyagana ay raadiyaan markaa baaritaanka halkaas u maraya waa tahay magaalada dallas waxaa maanta oo salaasa imanaya madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo waxa uu ka qayb gelaya xus loo sameynayo shantii askari halkaa lagu dilay safarkiisa ama xuskaasi waxaa dhinaca kale kasoo qayb gelaya layidhi madaxweynihii hore maraykanka george w bush marka maxaa la filaya obama in khudbadda uu ka jeedinayo xuska askarta loo sameynayo inuu ka yidhaahdo waxa laga waxaa la filayaa inuu ka hadlo waxa la yidhaaho baroordiiq uu u sameeyo askartii ku dhimatay shilka amba argagixiska uu ninkaasi ku sameeyey askarta wadanka maraykanka iyo booliisku waa askarta ugu qiimaha badan leh madaxweynuhuna hadda uma jeedo oo kama hadli karo wax kale waa inuu dadka familiga askarta uu raaligeliya oo magaranaysaa u sameeyaa baroordiiq xaaladana qaboojiya laba siyaabood baa markaa meesha u yaala madaxweynaha inuu baroordiiqda u sameeyo iyo inuu ummadda magaaladan degan iyo wadankaba degan ba inuu unit iskugu keeno inuu isku keeno ummadda oo isku soo dhaweeyo maadaamay kala fog yihiin hadda oo xajiin iyo waxyaalaha kale la dhex marin ayaa la rajeynaya in madaxweynuhu ka hadlaado waa tahay laakiin marka dhinaca kale laega madaxweynuhu de waa nin madow oo bulshadii madowga ka soo jeeda bulshadii madowguna iyaguna way baroordiiqayaan oo labadii ninan laga dilay iyo arrintanba waxaa keenay inay dhacdo waa dilkaas marka iyaga iyaga mi miyaanay dhici karin inuu la hadlo oo iyagu qudhooda maaragtay beynkaas ama xanuunka hayo uu la qaybsado horta madaxweynuhu de kelmaduu yidhaahaaba horta waa la siyaasadeeyaa oo waxa weya hadduu madowga u heliyo amba u hadlo yidhaaho dadkaa madow yaan la layna waxaa la odhanaya oo ninkii madowaa baa u hadlay hadduu booliiska hala daayo yidhaho booliiska waa sax yidhaahna waxa weya waa kaa ninkii madowaa nin cadaan u noqdaa la odhanaya marka had iyo goor wuxuu ku jiraa maxaa la yidhahaa dhagax iyo maxaa la boor dhexdeed buu ku jiraa madaxweynuhu waa tahay kasakow markaa baroordiiqdaasi dee weli kala shaki baa jira iyo jahawareer ka dhex taagan bilayskii iyo iyo dadkii dadka laga tiro badanaya khaasatan dadka madowga ah haddii baroordiiqdani dhammaato maxaa markaasi maamulkiisa ugu qorshaysan in kala shakigan iyo jahawareerkan ood moodida de guud ahaan dalka maraykanka in dadkii ay kala qeybsan yihiin oo cabsi badan iyo dadkii ay kala aamin baxayaan madaxweynaha maxaa la gudboon maamulkiisa wallahi markaa de madaxweynaha waxa la gudboon sidaan u aragno maaha un baroordiiq intuu sameeyo inuu ka tagay inuu magaranaysa markuu white house ku noqdo in wixii magaranaysa arrintan ay khusayso in iskugu yeedho amba white houseka shir ha lagu qabto ama siyaabo kalaha loo waxeeyan lakiin ummadda si la iskugu soo dhaweyn lahaa sidii loo dareensiin lahaa dadka midoobeyna in qiimahoodu in noloshoodu ay qiimo leedahay in askartan la leynayaana ay noloshoodu qiimo leedahay oo all ma all life matter wax la yidhaha in ummadoo idinba qiimo leedahay ayaa meesha yaalla madaxweynuhu waxa kale oo uu doonayaa inuu isa laftigeedu siyaasadda ku hawlmariyo waxaa jira laba siyaabood midna waxa weeyaan waa qoryaha badan ee waddankan maraykanka yaalla jamhuuriga xisbiga jamhuuriga uu diidan yahay qoryaha la xakameeyo saddex boqol oo milyan oo qori baa waddankan yaalla hadda cid kastaaba haysato iyo iyo xeerka ciqaabta ee magaranaysaa justiceka lagu qaado dadka madow ama iyo dadka caddaanka iyo dadka inaan la kala soorin dee ciqaabo lagu wada qaado ama cadaaladdu ay jirto labadaas siyaabood markaa waa in laga wada hadlaa sidii loo horumarin lahaa waa tahay dadka madow ama dadyooga madowa dalkan jooga iyagu waa kuwan iminka dibad baxaya cabashadooda ugu badanna ka dhankaa dhinaca bilaysku waxa weeye in nidaamkan biliisku ku shaqeeya wax laga bedelo oo iyagu u arkaan inuu yahay system ama nidaam iyaga cunsuriyeynaya marka isbedel noocaasi ma sahlanta in la sameeyo wallahi haddii wax lagu dadaalo waa la samayn karaa lakiin horta way adag tahay dee muddo badanba sidanay kusoo jireen waa sidaad og tahayba waddankan maraykanka boqol kiiba hal percent ayaa jeelasha ku jira waxa weeyaan saddex milyan oo qof baa ku jira boqolkaaba saddexdaa milyan boqol kiiba afartan waa madow waxa weeyaan dadka ugu badana jeelasha ku jira marka kalar ahaan loo eego jiis ahaan loo eego waa madow waxaasna waxa ugu wacan waxa weyan waa cadaaladda inaa la iska qabanaya dadka madow sida dhibiisa loo xidhaayo waxay u baahan tahay wakti dheer in waxaasi isbedelaan waxaan waa waa waa justice badan oo waa cadaalad rog cadaain muddo badan soo joogtay madaxweyne hadda halkan yimaado dhowr bilood u harsan tahayna u malayn maayo inuu wax ka bedeli doono lakin in wax la bidhaamiyo maalin kastaba dhagax yar la qaado waa sahlanta way way hagaagsan tahay runtii dhowr goorbu ka hadlay haween laakiin waxay u baahan tahay wakti dheer in waxay iska bedelaan waa dadweynaha iska bedelaan dhinaca bilayska ugu dambeyntii mar haddii iyaga shan laga dilay oo dee nin cadhaysan oo iyaga ficiladooda ka cadhaysan uu dilay daldad dadka dalkan joogana ay wada hubaysan yihiin miyayna taasi iyaga qudha bilay bilayska iyo howlahoodii halis gelinayn oo iyaga qudhooda ay dareemayaan in in haddii wax dhacaan oo dhinacooda khalad ka yimaada in in in laga argudanayo retaliation meesha uu imanayo waa weyaan wa wa waa runtaa weeyaan habeen ka dhaweysay magaalada dabas dhibaatada ka dhacday waa qolo madow oo badan oo qoriya si xaqa u watay ayaa markii rasaastii dhacday loo mar ayaa la garan waayey inay ahaayeen kuwii saxda ahaa iyo kuwii rasaastii ribayey marka confusion badan baa imanay dhibaato badan baa imanaysa nin kastaaba hadduu qori qaato weliba qoriga dardooriga qaato kuwa lagu dagaalamay banaanka loogu dagaalamay ciidamada wataan haddii la qaato askartiina dee dhib baa soo gaarayso ninkasta nin kastaaba qori hadduu qaato weli gobolka iyagana waxa weeyaan qoryaha banaankaad ula soo baxaysaa waxa weeye xad sharci baa ka yaalla la yidhaaho qorigaaga banaankaad usoo qaadanaysaa haddaad sharci wadato marka dhibteeday leedahay askartuna way ka doodi doonaan runtii habeen ka dhaweytay wa dhibaatadaasa ku dhacday inay ka doodaanna way tahay kaasina wuxuu ahaa injineer cabdi daahir caaye oo ka mid a soomaalida muddada badan degan magaalada dallas ee gobolka texas oo u warramaya cabdicasiis xuseen cusmaan oo haatan stuudiyaha igu wehliya